magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigaya buugga boog aan biskoon oo uu qoray cabdiraxmaan cismaan axmed oo ah wiil dhalinyaro wax ka barta mid ka mid ah iskuullada ku yaala gobolka banaadir munaasabadda lagu soo bandhigaya buugga waxaa kasoo qayb galay mas-uuliye ka tirsan dowladda soomaaliya bahda waxbarashada aqoon-yahano iyo marti sharaf kale cabdiraxmaan cismaan axmed oo ah qoraaga buugga ayaa ka warbixiyey waxa uu ku saabsan yahay buugga uu qoray waxaan ahay qoraaga qoray buuggan halkaas aa ka aragtaan ee magaciisa ciwaanka uu yahay bog ambiscon magaca ciwaanka bog ambiscon waxaan ula jeedaa bog aan bogsan oo kale bog aan bogsan oo dhammaantiin waa fahmi karnaa marka nuxurka guud ee buuq uu ka hadlaya waxay tahay dagaaladii sokeeye ee dalkeena soo maray iyo burburkii dowladdeena dagaaladaas maadaama weli dalka ay kasii jiraan iyo xalkooda aan raacsiiyey dagaaladii sokoy ee dalkeena iyo xalkooda ayuu ka hadlayaa buuggayga bog ambiscon run ahaantii buugga wuxuu ka kooban yahay ilaa todoba cutub iyo sidoo kale soddon iyo shan ciwaan hoosaad sections an waxaan ah weli arday dhigtaa dugsiyi sare mid ka mid a dugsiyi ku yaala gobolka banaadir lagu magacaabo alnajdi bremina secular school weli waxaana galaaska fomto oo sanadka ayaa fomtri noqona insha allah qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigaya buugga ayaa bogaadiyey qoraaga waxaan ku bogaadinaa inuu la taageero lagu bogaadiyo lagu hambaliyeeyo inuu hore u sii wado dadaalkiisa aad iyo aad u mahadsan yahay aniguna anoo ku hadlaya magaca himila youth organisation waa urur u taagan dhallinyarada mar walbana waxaa ku leenahay gacmo furan hore u sii wad cabdiraxmaan cismaan axmed macow in uu juhdiga intaas la eg uu muxuu ahaa sameeyo oo uu macluumaad badan soo aruuriyo waqti badan uu fikiray buuggan inuu qoray runtii muxuu ahaa arrintaas aada iyo aada ugu bogaadinaynaa waxaan leenahay waxaad tahay qof lagu daydo dadka asaagaaga ah iyo dadka kaa waaweynba waxaa u tahay tusaale waxaana rajaynayaa hadduu ilaahay idmo in tartanka aan la aadi doonno dhanka macluumaad aruurinta wax qorista taariikh hadday ahaan lahayd dhaqan hadday ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd culuum intaba hadduu ilaah idhaahdo in dhankaas aan ku tartami doonno ayaan rajaynayaa isagana aada ugu mahadsan yahay waddadaasna in dad badan ay muxuu aha kaga soo dayan doonaan ayaan filaya bog aan biskoon cabdiraxmaan macow uu qoray runtii waa yadidiilo fiican waaye rajo arday ku jira marxaladdii dugsiga sare ee haddana fankii qoraalka ilaahay hibo u siiyey asna sameeyey iskuday fiican waa runtii wax wanaagsan waaye waxayna u baahan tahay insha allahu tacaala dhiirigelin iyo maxaan ku dhahaa in la tabantaabiyo aad u mahadsan yahay cabdiraxmaan waxay ku tusaysaa ardaydeennu marka la joogo qoraalka ama dhigaalka markaan dhahno aan joogno haddaan nahay soomaali waa nagu yaryahay runtii in badan oo wax taqaano way jiraan in badan oo kuliyado kala duwan ka baxay waa jiraan in badan oo digriyo kala duwan wato way jiraan laakiin haddana bandhigii aqoonta iyo maxaan ku dhaha fankii dhigaalka iyo qoraalka aada noogu yar cabdiraxmaan marka wuxuu furay dhabe cusub ardayda asaagiisa ee marxaladda dugsiga sare ku jira runtii wuxuu yahay xidig bidhaamaayo oo iftiimaayo oo dadaalkiisa uu gaarsiiyey in buuggaas runtii xajmiga leh uu qoro macluumaad iyo xog badan oo inta badan uusan joogin laakiin taariikh uu akhriyey ama wariyey uu ku soo koobay waxaana isleenahay runtii waxuu furayaa buuggan dhaba ama jid cusub u furayaa dadka kale ee la filka ah ee la aqoonta ah ee la maxaan ku dhahaa jiilka ah cabdiraxmaan cismaan axmed waa u mahad celinah runtii isku daygiisa qoraalka ama dhigaalka afka soomaaliga oo ku dhigaaleeyey qisooyinka uga sheekeeyey buuggiisa boog ambiskoon cabdiraxmaan waa bogaadinayaa isku day wanaagsan waaye waa sababtaan u idhi war maxaan ka hadlaa buuggan ka hadla ma aqaano ninkii qorayba maba arkin weli marka marka wiilka qoray cabdiraxmaan muhiimad gooni ayuu leeyahay weli waxaa la ii sheegay weli dugsi sare inuusan dhammayn arrintaasuna mucjiso mucjizo waay runtii Een, kudayasho ayuu runtii mudan yahay annagana dhiirigelin ayuu naga mudan yahay inaan usoo istaagno oon waktigeena qayb ka mid ah inaan siino
waxaa jira dhalinyaro badan oo wax ka barta dalka qaarkoodna dhameeyey waxbarashada islamarkaana ah qoraa aan helin garab istaag iyo maalgelin si ay u soo saaraan buuhag badan oo waxtar u leh ummadda soomaaliyeed